dhaqno gacmahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada ogyahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dhakhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idiin kala dhexbaxo su'aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan iyo warcelinta dhakhtarka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa faarax maxamed cali jaamac oo ka soo hadlaya magaalada boorame ee waa idin salaamay marka hore raadiyo wergo waxaa nagu sii faafaya ama la sheegayaa xanuunada coronaviruska loo yaqaano oo dadweynahoo dhan ay ka cabanayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid faarax maxamed cali oo jooga magaalada boorame haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa faarax haddii cudurkan covid nneteen-ka uu ku faafaayo magaalada boorame dadka halkaas ku nool ama degan waxaa loogu baaqayaa inay raacaan talooyinka soo socda in gacmaha la yska dhaqo labaatankii daqiiqoba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo iyo saabuun iyo wixii kala heli kara sida deebta ama dambasnima sidii u yaqaano in la xirto ganfuur xirkii iyo gacmogashigii in la isticmaalo iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in la kala fogaado ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo booqashooyinka oo dadka isbooqdaan in la kala fogaado ama in laga fogaado goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhi ku dirirka shaneemooyinka aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamada hargebka in la raac talooyinkan waxay ku tusaysaa in cudurka lasoo afjarhayo ama uu yaraanayoba faafitaankan uu meeshaas ay ka baxaysoba assalaamu calaykum rediyoku waan salaamay waa saafii sugta gobolka kulkufur oo ka tirsan gobolka mudug halkaan waxaan ka salaamayaa dhammaan weriyaasha rediyoku waxaan dhakhtarka weydii lahay cudurkan koronahan la leeyahay ilahan ayaa wuxuu ku faafaa dabaysha mise meelaha aan dabaysha lahayn oo ku faafaa mahadsan radiyogu aad iyo aadan idin kulahay mahadsanid saafi oo joogta gobolka mudug haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasheeda saafi cudurkan dilaaga ay covid nneteen-ka kuma faafo hawada ee wuxuu ku faafaa qof iyo ka qof iyadoo aad dadkaas aada isku dhow yihiin taasoo dhib ahaan uu ku faafo tusaale qofka qaba cudurka covid nneteen-ka haddii uu kugu hindhiso ama kugu qunfaco sidaas ayaad ku qaadi kartaa ama ay ku soo gaaraan dhibciisa ayaad ku qaadi kartaa cudurka covid nneteen-ka magacaygu waa axmed sayid cabdi waxaan joogaa magaalada daalkacyo waxaan ka codsanayaa in ay idaacadda ordo nala soo ogaabto qeyb ka mid ah calaamadaha looga hortegi karo cudurka coronavirus oo saameeyey caalamka iyo soomaaliyaba bilahi towfiiq waa mahadsantihiin bahda raadiyo ergo mahadsanid axmed xuseen cabdi oo jooga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug haddaan isku day inaan ka jawaab su-aashiisa axmed fayruska covid nneteen-ka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah saan horab u soo sheegnay qofac qalalan qandho daran neefta oo qofka ku dhegta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun daran intaas waxaa soo raacda inuu qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reediyo ergo magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud maxamuud waxaan joogaa meesha la yidhahda caraweyn waxa weeye dadka inaad si fiican ugu sheegtaan xanuunka corona viruska oo laga dayrinayo waxyaalihii lagaga hortegi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi mahadsanid maxamuud maxamed oo jooga cagaweyne runtii maxamuudow waa bogaadin fiican waa dadaalaynaa insha allah sida dadka ay wax ugu ogaan lahaayeen halista uu leeyahay cudurkan safmaraynka covid nneteen-ka insha allah dadaal badan ayaa muujinaynaa san dadkan u fahamsin lahayn halista uu leeyahay cudurkan safmarka ah ee covid nneteen-ka insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergo waan salaa waana salaamayaa mee shaqaalaha raadiyo ergo waa cabdullaahi cali sabriyo ku sugan degmada boosaaso ee gobolka bari waxaan rabaa inaan dhakhtarka u weydiiyo cudurka coronavirus ma laga qaadaa ulaha iyo bakoorooyinka sida ookiyaalayaasha waxaasoo kale ma laga qaadi karaa cudurka coronavirus raadiyo ergo waa mahadsantihin asalaamu calaykum mahadsanid cabdulaahi cali sabriye oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulaahi haa cudurkan covid nneteen-ka waxaa laga kala qaadaa ama laga kala qaadi karaa biraha ulaha dadka ay isticmaalaan sida bakooradaha la isticmaalo iyo wax kastoo dadka ay wadaagaan sida taleefanada qalinka sameedaha dhigta la gashto iyo wax kastoo dadka ay isticmaalaan isla markaas dadka ay taabtaan miisaska albaabada tubooyinka biyaha iyo wixii la mid ah markaa waxaa wanaagsan in ay dadka muujiyaan taxdar fara badan waxyaabaha la wadaago waxaa wanaagsan in la jeermistiro si looga fogaado faafitaanka cudurka covid nneteen-ka aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayey su-aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna dhegaysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah kusoo wici karaan xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo